britain waxa ay doonaysaa in muwaadiniinta dalalka midowda yurub ee britain ku noolaa muddo shan sana ah looga baahan yahay inay dalbadaan warqadaha aqoonsiga ka hor inta britain aysan ka bixin midowda yurub si ay dadka midowda yurub u helaan xuquuqda waxbarasho caafimaad guriyeynta iyo adeegyada kale si la mida dadka britishka ah ra-iisul wasaare teresa may oo baarlamanka la hadlaysay isniintii ayaa ka hadashay qorshahan waxa ayna sheegtay in muwaadiniinta midowda yurub ee hadda ku nool britain ay sii joogi karaan waxaan la socdaa welwal ka jira ee la xidhiira waxa ku dhici kara muwaadiniinta midowda yurub xilliga aan ka baxno midowda yurub maanta waxaan rabaa in welwalkaasi laga gudbo waxaan si buuxda ugu caddaynayaa dadka in qorshaha hadda jira uu yahay in muwaadiniinta midowda yurub aan la weydiin doonin in ay dalka ka baxaan xilliga aan ka baxno yurub waxaan doonaynaa inaad sii joogtaan dowladda britain waxaa qaybka qorshaheeda cusub in muwaadiniinta u dhashay midowda yurub ee ku nool dalkan britain ay dalban karaan qoysaskooda ka maqan ka hor inta britain aanay ka bixin midowda yurub haddii kalese ay wejihi doonaan isbeddello lagu samayn doono shuruucda dhanka socdaalka su'aalo badan ayaana la iska weydiinayaa qorshahan oo aan si weyn weli loo qeexin midowda yurub ayaa horay ugu baaqay in muwaadiniinta toddobiyo labaatanka dal ee midowda yurub ee ku nool dalkan britain loo oggolaado inay dalban karaan qoysaskooda kadib marka britain ay si rasmiga uga baxdo midowda yurub arrimahan ayaa qayb ka noqonaya wadahadallada laga gelayo xuquuqda ay yeelanayaan saddex dhibic laba milyan oo qof oo muwaadiniinta midowda reer yuruba oo ku nool dalkan britain iyo ku dhowaad hal milyan oo muwaadiniinta dalka britain u dhashay kuwaasoo iyana ku nool dalalka midowda yurub guddoomiyaha golaha yurub donald tusk oo ka jawaabayay qorshahan cusub ee britain ay ku dhawaaqday maalmo uun ka hor ayaa muujiyey shakiga ay qabaan wixii ugu horreeya ee maskaxdeeda ku soo dhacay ayaa ah in qorshaha ay soo gudbisay britain uu aad uga hooseeyo wixii aan filanaynay arrimahan waxa ay noqonayaan carqalado sii murjinaya xaaladda muwaadiniinteenna hase yeeshee waxaa arrintan kala xaajoonaya britain kooxda noo qaabilsan wadahadallada oo qiimayn ku samayn doona marka aan gacanta ku dhigno warbixinta qorshaha britain baaqa midowda yurub iyo qorshaha britain ayaa laga dhex akhrisan karaa in wadahadallada labada dhinac u furmi doona toddobaadyada soo socda ay noqon doonaan kuwo adag muwaadiniinta midowda yurub ee muddada dheer ku noolaa britain waxaa ka mida soomaali badan oo ka walwalsanaa go'aanka britain ay kaga baxayso midowda yurub waxa ayna soo dhoweeyeen qorshaha inkastoo ay jiraan su'aalo badan oo weli aan jawaaban loo hayn yuusuf maxamed yuusuf waa soomaali haysta dhalashada holland waxa uu britain ku noolaa tobankii sano ee lasoo dhaafay runaantii hadalka ay ku hadlaysa hadal fiican waaye oo dadka oo waddankan degan oo yurubiyaanka ah oo talada badan oo ka shaqaysto u sheegayso inay isdejiyaan ee waddanka haddii yurub ay ka baxaan ay joogi karaan ee u sheegayso laakiin waxaa caddeen shuruudaha oo ay hindisaheeda ay ku qortay ee yurub hor dhigtay oo weli weli go-aan laga gaarin wuxuu noqon doono qof walba wuxuu ku samayn doonaa saamoon gooni ah dadka oo saddex boqol iyo labada saddexda milyan labada boqol oo kun oo meeshaan joogto isku si looma siin doono sharciga qaar waa la siin doonaa qaar ma la siin doono qaar wax kale loo waxyaaba badan a dhici doono korisaan ay aaminsanahay soomaalida saameyn weyn ay ku yeelan doontaa marka sharciga lama socdaan waddankan waxyaabaha oo dhibaatada ka keeni doona waxaa kamid ah guryaho kale laga qaba soomaalida caafimaadkao kale muxuu ahaa beshinkao kale waxyaaba discibleko kale waxyaaba badan ayaa dadka kusoo furfurmi doona markuu ingiriis ku madax banaan sharcigiis wuxuu rabo sameynaya mukti marka qofkii oo waddankan ku noolaanayo oo shaqaysanayo uu ku noolaan karaa umalaynaya dadka aan shaqaysanaynin oo duruufta u keeni kara inay shaqaysa carruurta wata oo kale dhibaatooyin badan kala kulmi doonaan xagga waxbarashada o kale jaamacadaho kale yaa ka bixin doona sharciga yurub yaal wuxuu yahay qofka yurubiyanka waddan kale yurub tago yurubian unionka kaa bixinayan waxbarashada laakiin haddii ingiriiska yurub ka baxo ma ka bixinayaan marka dhibaatooyin badan ka iman karo marka soomaalida waxaa fiican inay run ahaantii ay si aba uga fakeraan haddana ay utabashiisaystaan waqti ay haystaan mugtahay oo laba sano gudahooda inay fakeraan inay waddanka kusii noolaadaan inay sharcigiisa qaataan inay shuruudaha laska raba buuxiyaan waxyaabahaas inay ka fikeraana fiican inaysa sugin wakti ingiriiska loo saxiixo wuxuu isaga rabo britain waxa ay horay u sheegtay inay doonayso inaanay ka sii mid ahaanin maxkamadda cadaaladda ee midowda yurub halka midowda yurubna ay ku doodayaan in maxkamaddan ay sii jirto si ay u ilaaliyaan xuquuqda muwaadiniintooda ku nool dalkan sidoo kale waxaan shaki ku jirin in britain marka ay ka baxda midowda yurub ay wax badan ka beddeli doonto shuruucda dalkeeda wadaxaajoodka laga gelayo xuquuqda muwaadiniinta midowda yurub ee dalkan ku nool waxa ay sii dheerayn karaan wakhtiga wadahadallada iyo xilliga britain ay ka bixi karto midowda yurub ridwaan xaaji cabdiweli v o a london